Maamulka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa muddooyinkii dambe waday dadaalo lagula dagaallamo maandooriyaaga oo dhibaato ka haya dhalinyarada, ardayda iyo bulshada inteeda kale. Sidoo kale, weliba uu maamulka dadaalanka jare sidii lanka horseedi lahaa gadowga raashinka waqtisho dhiye. Gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Cabdulaahi Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa ku hadalay in maandooriyaha noocyada shayga dhisan uusan dhibaato fara badan ka haya dhalinyarada deegaanka iyo raashinka qaarsho la gadow oo uusan sheegin intii oo dhiyana sidoo kale gudoomiyaha ayaa ankudiga ganacsada inay ogaadaan raashin dhiy iyo daawo dhakhtar hanqorna si lanka horseeda dhibaatooyinka dhalinyarada daroogada isticmaala sii wajahayana
saddex arrimood aan rabnaa inaan baraarujino ayaguna laga rabaa inay si fariidan ay ugu shaqeeyaan haddii ilaa yidhaahdo arrinka ugu horreeya wuxuu yahay magaalada waxaa ku badan daroogada daawo laga yaabo in daawo ahaan magaalada loo keenay laakiin daroogo ahaan loo isticmaalo marka waxaa rabnaa takhaatiirta nimanka la yidhahdo farmashaaleyda inaan degniin u dirno waxaa kaloo rabnaa ganacsatada inay ilaahay ka baqaan cuntada dhacday ayna ummadda ka iibin waxaa kaloo rabnaa dadka keenaya dalaaliinta xoolaha la soo qalay laba maalmood ama maalin ka hor inta la soo qalo oo habeenkii duurka lagu hayo oo maalin labaadii la keeno magaalada baraawe yacni ayaguna qayb ayay ka tahay inay dadka cudur ku beeraan marka si guud waxaan rabnaa farmashaaleeda waxaan u sheegaynaa inayna daawo aan takhtar soo qorin inayna gedin sidaan ognahay takhaatiirtu ma qoraan qofka daroogo uma qoraan daawo qofkan jirkiisa iyo maskaxdiisa wax u dhimaysan uma qoraan cudurkay ka baaraan qofka waxaa loo qoraa daawo marka asaga ku filan marka dhibka waxaa keenay daawooyinkan lagu gado sida maaragtay yaanyada loo gedayo kale loo gedaya ayaa dhibaatada keentay dadkaasi insha allahu tacaala horena uga hadalnay haddana waa ka hadlaynaa mar labaad iyo mar saddexaad insha allahu tacaala dadkaas ha ka digtoonaadeen daawo aan takhtar qorin qofkii gadaa waa lasoo qabanayaa ummadduu dhibaateeyey magteeda laga qaadaya hadduu ilaa yidhahdo maamulkuna waa qaabaya ninkaas waxaa kaloo soo haray ganacsatada insha allahu tacaala badeecada dhacday lama gedi karo ummadda lagama gedi karo ilaahay ka baqa wixii maaragtay nadiifa kaansada gata sunta ka daaya ummadda waxaan kaloo u sheegaynaa nimankan kaloo ayagana insha allahu tacaala xoolaha baadiyaha boqolaalka kilomitrka xagga laga keenayo lasoo gelinayo magaalada xoolaha dhinta xoolaha dadka ayaguna ilaahay ka baqeen xoolo nadiifa wixii nadiifa waa la qaadanayaa neefkii hadda lasoo qalo nadiifa oo la arko oo meesha xoolaha lagu birayo la geeyo oo qolada faydhoorka arkaan waa la iibinaya ayaguna insha allahu tacala dadkaasi inay aada u u dhowraanaan rajaynaynaa waxaan ummaddan wax u dhibayna laga ilaaliyo wixii ummaddaas kale oo maaragtay aan u anfacayana ummaddan loo fasaxo insha allah haddii laa yidhahdo qorsheheena halkaas ayuu ku qotomaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u digaynaa dadka daroogada ummadda ku baabiiyey maxaa yeelay aabbihiisoo dilay hooyadiisoo dilay walaalkiisoo dilay ayaa magaalada ku badatay la ninkan keliya isku soo daldalaya wuxuu ogyahaba ma laha daawo aan looga talagelin oo laqaya daraamador iyo bilibili iyo balaayo iyo maaragtay ma garanaya balaayaas intuu isku soo xaaqo oo ummadda la soo dhex istaagaya maalmo midaa toore lagu diro midaa aabihiis garaacay midaa isdileen baad maqlaysaa marka taas ayaa rabnaa ummaddii maadaama maanta gabdhihii ay cabayaan oo maaragtay ardayda cabayso dhibaatada dhacday saas darteed ummaddan badbaadadeedaan u taaganaa aniga haddii jeer marka taas insha allah taala waa ka diganaa nimanoo idinka shaqadaas idinkaa laydin idmaday shaqadaas inaa wax ka qabatiin aan idinka rabaa idinku idima saarno qofkan waxaan hayaa qofka inaad keentaan aan idinka rabaa idinka hay-adaha amniga insha allahu tacala awaamirtaas way qabaan ayagana already insha allahu tacaala xashiishkana insha allahu tacaala asigana waa ka digaynaa ninka lagu arka waa lasoo qabanaya meel kastoo yaallo cid kastoo hayso qof kastoo gurigeeda haddii lagu arka waa laysoo qabanaya aniga soddon iyo shantii sana lahdhaafay dalka soomaaliya weliba habacsanaan badan ku jirta dhinaga hirgelinta shuruucda iyo sidoo kale xakameynta walkasta oo bannaanka kukooyow oo saameyn kuwe laga koro bulshada daawooyinka lagu sheeno dalka banaanshe qaarsho laga isticmaalo waa qaab daawo ahaan iyo haddana mararka qaar dhalinyaradan isticmaalayna haba darooge taasna ilaahay haddaan ku guulaysana roojiyowka dowladda soomaaliya iyo maamul goboleeda dalka ku jirana